magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa lagu qabtay tababar ku saabsan kor u qaadista tayada iyo aqoonta gabdhaha suxufiyiinta ah ee ku nool beledweyne tababarkan ayaa waxaa soo qabaqaabiyey ururka saxafiyiinta gabdhaha soomaaliyeed cabdi fataax xaashi cismaan tolwaaye oo ka mid ah macalimiinta bixinaya tababarka ayaa ka waramaya ahamiyadiisa tababarka maanta ka furmay magaalada beledweyne oo ay soo qabaqabiyeen ururka haweenka saxaafadda ee fadhigoodu yahay magaalada muqdisho waxa uu ku saabsanaa tababarkaasi kor u qaadidda gabdhaha saxaafadda ka shaqeeya ku dhaqan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan iyo guud ahaan gobolka hiiraan tababarkaasi wuxuu ku saabsanaa kor u qaadidda saxafiyiinta dumarka ah ee halkan ka howlgala iyadoo tababarka lagu qaatay casharo badan oo muhiima oo ay soo qabaqaabisay ururkaasi saxafiyiinta gabdhaha soomaaliyeed dabcan waxyaabaha uu ku saabsan yahay ama casharada maanta baxay ka mid ah waxaa ka mid ah in dumarka saxaafaddu ay door muuqdo ku lahaadaan hoggaanka hay-adaha saxaafadda ee ka howlgala gobolka hiiraan inay ka mid noqdaan miiska talada iyo go-aanada iyadoo cadaalad loo sameynayo waxaa loo yaqaano equal opportunity inay helaan labada dhinac ragga iyo dumarka marka la joogo go-aanada ama talooyinka ama maamulka hay-adaha waaweyn ee saxaafadda shaqaaleysiinta dumarka saxaafadda ka shaqeeya iyo ragga saxaafadda ka shaqeeya labaduba markii la shaqaaleysiinayo oo ay helaan fursad siman si jallanjiga bulshada uusan dhinac ka mid a aysan caqabad ugu arag dhinac kalena aysan noqon kuwo keligood guuleysta qaar ka mid ah gabdhaha saxafiyiinta ah ee loo qabtay tababarka ayaa sheegay in ay ka rajeynayaan in ay wax badan ka faa'iidaan bismillaah magacaygu waxaa wuluulaadan xuseen waxaan ka mid ahay ka qaybgalayaashii tababarkii maanta ka furmay magaalada beledweyn tababarkaani ahaan wuxuu ii anfacaya ma iga anfacaya shaqo maalmeedkeyga kaasoo ku saabsanaay hogaaminta wanaagsan ee dhanka dumarka qeybta warbaahinta waxaan ku dhiiraday ama aan muxuu ahaatee tababarkan uu iga anfacay in muxuu ahaatee gabdhaha kaleenti anigaba aan ku dhiirano in warbaahinta aan ka noqono hogaamiyaal teetalo kala duwan ama hogaamiyaal kala duwan aan ka noqon karna qeybta warbaahinta aan ku howlanahay tababarkan wuxuu iga caawi doonaa shaqooyinkeyga warbaahineed ee sida maalinlaha aan u qabto macalimiin khibrad sare leh oo aada casharada ardayda u fahansiinaya tababarka qeyb ka ahaa eeqalalaasiyo macalimiinteenana sida ugu wanaagsan ugu fiican ay noo tababareen bismillaah magaceygu waa xuseen cabdikanimed awariyaasha ku nool magaalada beledweyne maanta waxaan ka qayb galay misna noola qabtay tababar ay qabanayeen ururka w s j tababarkaas oo loo qabanayay gabdhaha suxufiyiinta ku nool magaalada beledweyne tababarkan ayaa waxaan ka faa'iiday maanta sidii gabdhaha ama qofka gabadha suxufiga ah ay u noqon lahayd gabadh nafteed ku kalsoon oo u noqon lahayd gabadhidkeed wax u qabsata ama ay u noqon lahayd gabarh lagu aamina xil hogaan ama hadduu noqon lahaa agaasimo ama xil kaleento run ahaantii horta ah gabdhaha suxufiyiinta inta badan laguma aamina xilalka sarsare mana loo dhiibo iskada aan xilalka sare lagu aaminay xitaa laguma aamina xilal waxyaabaha yarka oo reporterka camal oo banaanka loo doonaayo haddee noqon lahayd muuqaal haddee noqon lahayd warbixino banaanka laga doonaayo laguma aamina inta badan tababarkaasi waxaa ugu faa'iidnay ama aan ka baranay sidii gabdhaha ay isugu duubnaan lahaayeen ee u noqon lahaayeen dad midaysan tababarkan ayaa wax badan ka bedeli doona aqoonta gabdhaha saxafiyiinta ah ee ku nool magaalada beledweyne